asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aan hadba meel ka soo xullo xubintan iyadiina waa xubinta ay idaacadda star f m sida joogtada ah idinku soo gudbiso waana xubin aan filahayo haddii idnaan ahayn idnaan lahayn ama ayna idinka awdnayn laga halaabu duleelaay inay tahay mid aad wax fara badan ka faa'iideen ama aad wax badan ka barateen maahmaahyaha turjumadooda isku labka isku darista xidhiidhada ka dhexeeya kala duwanaanshaha tusaalayaasha kuwa daboolan kuwa daalacan iyo kuwa dadan iyo waxyaalaha la midka inaad aad iyo aad waxyaalo fara badan aad uga fahanteen waa haddii aad tihiin dad dhagahoodu ay laabta u duloolaan waxaan uga jeedaa haddii aad tihiin dad qalbigoodu wax xiftinhayo ama danaynhayo ama arrintu iyaga ay khusayso ama afkuwa inuu afkoodii yahay u arkahaya waana xubinta murtada maanta ee haddii baidmahayo hadba dhinac ka imaata iyada oo aan ahayn mid hal dhinac keliya ka socota waa xubinta laga yaabo mar inay dhagxaan kaaga sheekayso marna ay kaaga sheekayso geedo marna beero marna adhi iyo geel iyo lo marna dad iyo dhurwaa iyo libaax iyo dawiciyo dugaag waxyaalaha farada badan xubinta isu keenta weeyaan marka waa intaasoo qaybood marka laga keeno ee xitaa nolosha ay qaybaheeda kala duwan oo dhan soo qabanayso xubintanu waxay ku tusaysaa inay wax fara badan noloshii soomaalida iyo taariikhdeedii ay kaa fahansiisay taas ayaa ka dhigaysa marka xubintu inaynan ahayn mid haddii baydmahayo sida dabayshoo kaleento u dhacaysa ama haddii ee baydmahayo iska socota xubinteennan maantana inamkeeba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi waxaa jiri nin dhallinyaro ah ayaa meel fadhiyey ninkaa dhallinyarada ee meesha fadhiyey wuxuu ahaa nin waad garanaysaae barbaar aan dhiiranayn barbaarku haddii lacalla adigoo soomaali ahoo barbaara aad shan barbaar oo kaleento oo laba etoobiyanih iyo laba madow oo kenyaana iyo laba tanzaniyanih iyo laba ugandhays aad siddeeddaa barbaar aad la socoto adna hal barbaaroo soomaaliya aad tahay qolo walbana isku jinsiyad tahay dee adigu jinsiyad baad leedahay waa inaad noqoto nin jinsiyaddiisa difaaci kara ayaa loo baahan yahay marka barbaar baa difaaci kara marka lagu leeya inaad qori qaadata ma ama intaad bam qaadata isqarxiso sidaas ma ah waxaa lagaa rabaa haddii eebaid mahayo inaad nin jinsiyadiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa iyo waxa isaga uu leeyahy dadka ka gadi kara inaad noqoto oo af ahaan kaga iibin kara waa inaad ka iibin karto waa inaad dhihi karto shaygan saasaan u aqaana cilmigaasaan leeh waxsoo saarkaasaan leeh dhaqankaasaan leeh hiddahaasaan leh lama raba inaad ruux baadi oo iyaga iska dabagala waxay kuu sheegaan ama ay ku baraan inaad iska qaadato taas weeye midda laga soo horjeedo marka haddii eebeedmahaya wiil barbaar oon ahayn mid dhiirin ayaa wuxuu la socday niman barbaara ah oon la dhaqan ahayn saasoo kaleento nimankii oo wuxuu arkay dhaqankoodii bay ku habeen ninkii isagoo dhaqankoodii lagu habaaya ayuu oday wiilka un isaga la dad ahaa ayaa isha geliyey ama oday soomaaliyeed ayaa iisha geliyey markuu iisha geliyey wuxuu arkay wiilkan inuu yahay mid ugaadhahoo maaragtay wax fara badan lagu shubay isaguna wax uu leeyahay aan beec geenin markaasuu si gooni ah wuxuu jeclaystay wiilkan inuu si gooni ah ula hadlo ilaan kama uu maarmo oo wiilku waa maaragtay isagu matalah markaasuu yidhi kaale adeer gacantuu qabtay dhinac buu la aaday wuxuu yidhi ma maqashay hal maahmaahan kuu sheegi maahmaahda la dhaho ma maqashay ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tuma weligaa ma maqashay markaasuu yidhi maya adeer markaasuu yidhi ogow haddaba waxaa jiruu yidhi nin la dhaho ishiisa laga arka yaa ushiisa lagu tumaa waxaan kaaga digayaa weligaa inaadan noqonin ninka ushiisa lagu tumi lahaa weligaa ninka ushiisa lagu tumi lahaa inaadan noqon ayaan kaaga digahayaa intaasuu ku yidhi wax kaleo isagu uma dhahin bas wiilka hadalkiibuu qaatay waa rogrogay saa waa rogrogay waa leexleexiyey waxaa usoo baxday murtida meesha ku daxsoon iyo wax ku daboolan ayaa usoo baxday innagana waxaa inoo soo baxay haddii aynu nahay dadka soomaaliyeed ee afkan iyo dhaqankan iyo hiddahan leh eraygaasu inuu yahay mid aad iyo aad u gundheer oo haddii eebaedmaayo ina anfacahaya innaga iyo macaaluubadkeena sababtoo ah waa afkeennii waana tilmaan caalami ah oo aan ahayn mid haddii eebaydmahayo wax daciifnimii ay ku jirto mahmaada maanta aan kusoo qaadanayna xubintaan murtada maanta idamkaebe waxaa la yidhi dhibane oon hadlin dhib ayaa qaylya dhibanihii oon hadlin dhib ayaa qaylya